SBS Radio.
madar waa mahadsan tahay arrintaas maalintii isniinta subaxii baa lagu waabariistay michel gatrinina laba sano iyo bar waqti ku dhoweeyey a b c da madax u ahayd ama agaasimaha guud u ahayd in yar marka haddaan dul marno guud ahaan sida warbaahinta a b c da loo maamulo a b c da waxay leedahay board of directors wax la dhaho oo ah guddi guud oo markaasi madaxa guddigaas ayaa soo doorta marka qofka agaasimaha guud noqonaya michel gatry laba sano iyo barbaa loo doortay qandaraas waxaa la siiyey shan sano ah oo caadiyan managing directorska ama ama madaxa guud ama agaasimaha guud ee shirkadaha intooda badan la siiyo kala bar bay ku jirtay marka boardkaas ama directorskaas madaxdooda ninka ah justin miln ayaa la weydiiyey subaxiyo la yiri maxaad u erideen wuxuu yiri sida aan rabno a b c da in loo maamulo iyo meesha aanu u socono iyo howlaha ay rabto inay qabato waxaan aaminsannahay buu yiri isagoo aan faahfaahin guud ka bixin in loo baahan yahay qof kale markaas inuu stiirinka u qabto warbaahinta a b c da dabcan warbaahinta a b c dan waa warbaahinta qaranka dalkan in ka badan bilyan dollar baa dowladdu siisaa oo ku baxda waa warbaahinta shacabka badan oo australia intooda badan ay aaminsan yihiin oo aada uga duwan kuwa ganacsiga ama commercial mediaha loo yaqaano oo iyagu lacag ku shaqeeyo xayisiina iyo ku shaqeeya waa warbaahinta keliya oo matalan meel markii bush fireska ama dabqabsado ama abaar ka dhacdo ama tuulo fog ay tahay oo haddii telefishinada iyo warbaahinta xayeysiinaha ku shaqeeya haddii iyaga markaas meesha aysan lacag ka soo galayn laga yaaba inaysan aadeen a b c du meel walbay joogaan idaacado loo kale ay ku leeyihiin degmooyinka iyo tuulooyinka iyo waddanka oo dhan marka waa warbaahin aada u muhiima arrintan la yaab bay noqotay michel gatry marka gabadhanu intaansan a b c da aysan qabsan laba sano iyo bar ka hor waxay kasoo shaqeyn jirtay shirkada waaweyn oo google ay ka mid tahay news corp foxtel bay kasoo shaqeyn jirtay dad baa marka aaminsanaa in warbaahintan qaran ee dadweynuhu leeyahay aysan wax khibrada u lahayn markeedii hore ma ahayn qof suxufiyadoo warbaahin ama broadcasting kusoo jirtay dad baa qabay way la qabsan weyday xataa warbaahinta a b c da rag badanoo dad badanoo u shaqeeyo oo caan ka ah oo qaarkood idaacada ka hadlaan waxay ku dhaliili jireen inaysan sidii la rabay warbaahinta ugu doodin oo aysan u difaacin a b c dana marar badan aad baa waxaa u dhaliili jiray dowladda federaalka gaar ahaan dowladdan hadda liberaalka ee talada haysa iyagoo inta badan ku eedeynaya inaysan maaragta u sinayn wararkooda iyo ay sinayn ee dhinaca laftiga ama bidixdaan dhehe iyagoo laybarka iyo ula jeeda dhankaas u janjeera eedahaas marka waxaa la rabay leeyihiin managing director inay difaacdo waxaa kaloo dhacday mararka qaarkood waxaa looga yeeraa aqalka sanadka oo dhegeysi loogu sameeyo marbay tagtay baa layiri markiina qof diyaarsan may ahayn oo xataa su-aalihii la rabay ama la weydiinaya ka jawaabaysa xataa dhegeysigii aan dhammaan bay tiri baa layiri diyaarad baa iga tegeysa marka waan baxayaa marka dhaliilo badan loo soo jeedinaya baa jira inkastoo uusan justin miln uusan sababeyn sababta loo eriyey laakiin waxaa leeyahay dabcan sidii laga rabay hawsha umay wadin marka iyadoo qandaraaskeeda shanta sanaha kale barjooga loo dhameeyey iyaduna isla maalinkiiba way hadasho waxay tiri runtii aad inay aada uga xun tahay ayna markaasi raadsanayso talo sharciyeed oo macnaheedu yahay laga yaaba inay markaasi dacweyso a b c da markaad isku soo koobto xilka qaadistaasi dhanka sharciga marka loo eego ilaa iyo aaminkan marka waxyaabaha soo baxaya la eego sideed u dhigi kartaa wallaahi dabcan sida uu sheegay madaxa guddigaas justin mill xaq buu u leeyahay waaba shaqadoodaba in haddii agaasimaha guud uu shaqadiisa fulin waayo ama hawshii kasoo bixi waayo inay eryi karaan iyaguna ay yihiin cidda shaqaalaysta oo dhinac ahaantaas dabcan waa ku saxsan yihiin laakiin dabcan iyadana qandaraaskii ay saxiixday oo shanta sana ahaa koleyba wixii ku jiray iyo hadday loo yaro u geyso waxaa laga yaabaa dii wax cad lagu waayo in markaas ama ama compensation ama ama waxuun la siiyo marka sharciyan waa la eri karaa lakiin wax caadiya maaha in managing director oo maarata qandaraaskiisii ku jiray markiiba la eriyo iyadoo wax cad aan lagu hayn dhanka dowladda waxaa muuqata arrintan dowladdu inay lug meelo kaga lahayd oo ama ha noqoto dhaliil iyo siyaabo kaleeto oo qoraalada hadda lasoo sameeyey lagu arkay ama imailo madaxa a b c da waa loo diray layidhi oo dowladda xaggeedii iyo laga sheegay arintaasi inte in la eg bay saameyn ku lahayd arintan kicitaankeeda arrintan horta saakay soo baxday oo warbaahinta fairfax ayaa waxay qoreen in email ay heleen markaasi uu justin mill uu u diray madaxii hore ee b c da michel gatry oo uu ku leeyahay gabar markaasi caankaa ee b c da oo u shaqeysa oo la yiraahdo emma albrici emma albrici waa waa weriye caana waa weriye idaacadii telefishinkaba caan ka ah waxaa dhacday marka dhowr sano ka hor in article ay qortay arrimaha dhaqaalaha ee aada wax uga qortaa ay dowladdu aysan jeclaysan oo ay aada u dhaliisho tiri wax eexab ah ku jirtay oo dowladda si gooniya maaragta uga xaglinaysay dowladdu cabashay uga soo dirtay dabcan a b c da marka hadda warbaahintan fairfax waxay leeyihiin email waxay heleen justin mill uu usoo dirayo michel gatry oo ah qoftan hadda shaqadii laga eriyey oo uu ku leeyahay emma albrici dowladda isbahaysigu way nacab tahay aad baysan u rabin marka waa inaad shaqada ka eridaa warbaahinta saaka intaasaa ku dhignayd taasu dabcan dad badan bay ku caraysiisay waxaana laga yaabaa michel gatry inay hadda siinayso wax ay ku doodoo ade waxa laygu eriyeyba waxay ahayd gabar warbaahinta ka shaqayso oo maar shaqadeeda qabsanaysa oo dowladdii artikalkii waxay qortay yaysan jeclaan yaysan ka helin laakiin inaan eriyo baandiiday baa laga yaabaa sheekadu hadda saasay u socotaa maalinkii hore oo isniintiina markii gabadhan la yidhi runtii sidaan hore u sheegay qaar badan oo a b c da a b c da ka tirsanaaba baaba ku farxoo lahaa qoftaan nama difaacaynoo maaragtay hawsha sidaan rabnay umay wadin laakiin hadda emailkan maanta soo baxay iyo waxaan fairfaxka lagu qoray sidaad maqlaysaba isla galabtadan warbaahinta waxaa ku jirta in xafiisyada a b c da ay ku leedahay melbourne iyo sydney iyo brisbane shaqaalihii oo dhan ay isu soo baxeen ay leeyihiin marka justin miln oo ah guddoomiyaha guddigan maamulo a b c da inuu iscasilo oo laftigiisiibay hadda jiq ku tahay marka sheekadana sheeko dhammaanaysa maaha isla wasiirka hadda isgaarsiinto isla galabta isaguna wuxuu soo saaray qoraal uu ku leeyahay waanu baaraynaaba sideeda a b c da iyo in cidu fara gelisay oo faragelin lagu sameeyey sida hawsheeda loo wado marka waxaad moodaa in qulqulada a b c du aysan dhammaanayna sii socon doonto inta cabaara dhanka kaleete baryahan waxaa socotay waddanka australia kulba dhan ay ka timaadaba gacan bidixayn dumarka laleeyahay waa lagu hayaa ama kuwa siyaasadda ku jira ama kuwa shaqaalaha ah dhanka shaqada hadday noqoto dhanka lacag bixinta iyo mushaaraadka oo ragga laga fadilo dumarka sida wararka kusoo baxayaan ama dadka xataa go-aan qaadashada leh ee madaxda leh inay dumarku aan lagu matalin intii ku filayd waxyaabahaasoo dhan oo isdaba socda ayay arintana timid gabadh jagasara haysa in laga qaaday taasi saameyn ma ku yeelatay oo haddii nin uu noqon lahaa qofka laga qaaday inay ka yar fududaan lahayd ma dhici kartaa wallahi way dhici kartaa in saas loo arko laakiin dabcan hadda waa un qaabka loo maamulo a b c da iyo sida ay isu maamusho weeye waxa hadda diiradda la saarayo waa runoo baryahan xisbiga liberaalka runtii aada uga dhex taagneed oo laleeyahay haweenka baarlamaanka ku jira dhibaatooyin baa loo geysto cagi juglayn iyo waxyaalo noocaasa qaarkood ay ka cawdeen sidoo kale iyadoo lalahaa aad bay ugu yaryihiin haweenku xisbiga liberaalka laakiin arrintan hadda michel gatry iyo hadda emma albrici iyadana sheekadii soo gashay oo gabar wariyaahoo warbaahinta a b c da u shaqayso kolleyba waa un iska qiyaas hadduu nin ahaan laasaan ma la yeeli lahaa iyo in kale waa layska dhihi karaa laakiin hadda wax cadoo ah in iyada haweennimo si gooniya loogu beegsaday kolleyba ma muuqato mowduuc kale haddaan si deg dega u galno arinta maalinta australia australian dayga ra-isul wasaare scott morrison ayaa isagu haatan tala cusub isagu wada oo ah in dadka indigeneska ah maalin qarameed kale loo sameeyo oo heer qaran noqonaysa oo iyaga lagu sharfayo taasi marka ma noqon kartaa australian dayda inay sayf garayso oo halkeedii ay u daysay doodihii ka taagnaana ay soo koobto mase waa uun xeelado kale oo haatan iyaduna bilaabatay horta sababta ra-iisul wasaare hadda uu usoo jeediyey ma cadda laakiin waa un hindiso isagu wuxuu rabaa un in laga doodo waana ra-iisul wasaare cusuboo xilka hadda qabtayoo in waxyaalo cusub iyo nin idiyooyin cusub iyo fikrado cusub wadanka kusoo kordhinaya ama hadhowdii ha u socdeen ama yey u socona wax xun ma aha oo guddi buu u magacaabay maaragtay lagu eegayo meelaha dadka waaweyn lagu xanaanaya maalin dhoweyd marka maalin walba hindisyaal cusubba la imanaya laakiin kan gooni haddaad soo fiirisid labaatan iyo lixda juun maalin australia loo dabaaldegay ahayd waqtiyo dheer dabcan maalintaasna waxay ku salaysan tahay maalintii sidne xeebaheeda ay doonta ugu soo horreyso cadaanku ay kasoo degtay oo wadankan dadka cadaanka ah oo ay qabsadeen oo la wareegeen maalintaas marka australia inteeda badan dabcan saasaa looga dabaaldegayo waa maalin dalka australia dhan laakiin dadka indigeneska ama dadka wadankan loogu yimid kelmadaha ay u isticmaalaan waxaa weye invasion day oo maalintii wadanka iyaga lasoo weeraray oo lasoo galay oo nalaga qabsaday waxay ku tilmaamaan oo kale morning day oo macnaheedu yahay maalin baroor diiq ah oo dee naxdintii iyo dhibaatadina lagu sameeyey aanu ka baroor diiqno marka doodan ah in maalintaas la bedelaa socotay marka ra-iisul wasaare waxaad moodaa meeshii laga bedeli lahaa isagoo hadda wuxuu ku adkeysanaya labaatan iyo lixda juunna maalintaas ha loo daayo oo australia guud ahaan sideeda caadiga ah looga dabaaldego maalin gaar ahna ha loo sameeyo dadka wadankan loogu yimid oo iyaguna markaas dhaqankooda iyo hidahooda dheer oo lix kun oo sana la yidhaahda dadkaasi wadankan way deganayeen maalin gooniyo iyaguna ay u dabaaldegaan oo shacabweynaha australian sidoo kalena ay ula dabaaldegaan ha loo sameeyo weeye laakiin aad baa fikradaha ama ama sida arintan looga hadlay aad baa loogu kala duwan yaha hadda dhanka kale iyaga lafahaantooda dadka indigeneska oo maalinkaas iyagu xooga saaraya in la bedelo bedel ma ugu noqon kartaa iyagu ma ku raali noqdeen maxay talo iyagu ka bixiyeen marka haddii arintaas ay arkeen walahi hadda sidii ra-iisul wasaaruhu uu hadlay waxaad moodaa hadallada dadka dalka loogu yimid xataa inay laftigoodu kala duwan yihiin qaar baa leh haddiiba na loo qoondaynayo maalin dhan oo wadankao dhan aan laga shaqaynayn oo maalin fasaxa ay noqonayso lagu xusayo loona dabaaldegayo taariikhda dheer iyo dhaqanka dadka dalka loogu yimid waa wax fiican laakiin qaar badan baa leh ra-iisul wasaaruhu wixii laga doodayeba kama muuba ka hadlinbo kamaba dhaadhacsanaba ayagu weligood waxay ku doodi jireen maalintanna dhibayso labaatan iyo lixda hala bedelay taagnaayeen marka kuwaas waxay leeyihiin wuxuu ka hadlayaba ma yaqaano sheekada meeshii loo wadaba meelaan ahayn buu la aaday xisbiyada kaloo kala duwanoo siyaasada xisbiga greenko kaloo hadlay iyaguna sidoo kale waxay leeyihiin wax soconaya maaha wax jirana ma aha macquulna maaha xisbiga leybarku sidoo kale isaguna ma ku raacsana shacabweynaha kale haddaa weydiisid qaarkood waxayba ku dhahayaan maalin kaloo fasax la noqdo kulligeye aanu holidhayna waanu soo dhoweyneynaa anagu waxay doontaba ha noqotee oo qaar badan baa ku faraxsan iyagu maalin dheeraadoo fasaxa sanadkii haddii la siiyo qaar badan baa aaminsan oo le dadkan indigeneska wax walba haddii la siiyo weligood ma qancayaan waa dad mar walba qaar baa le waxunbay mar walba dalbanayaan oo sana nala yeelay iyo de wixii dhacay waa dhaceen hore looga gudba qaar baa aaminsan marka waa un ra-iisul wasaaruhu intuu raba uu ka helayoo waa dood furantay bay noqoto cabaaradana way sii soconaysaa aad baana loogu kala duwan yahay waxa keenayna haddaan dib ugu noqdo hadda ra-iisul wasaaraha hadalkiisa waxa weeye dhowr golo deegaan oo wadanka oo dhan oo ugu dambeeyey baran bay oo oo new south wales iyo queensland u dhexaysa new south welesna ka tirsan ayaa waxay joojiyeen inay dadka dhalashada la siiyo ama citizenshipka la siiyo labaatan iyo lixda inay bedelaan oo dhahaan ma siinayna maalintaas maalin kalaan siinaynaa ra-iisul wasaaruhu marka wuxuu sameeyey golayaashaas deegaanka xuquuqdii ay u lahaayeen inay dhalashooyin bixiyaan buu ka qaaday marka arrintanna wuu soo jeediyo leeyahay maalin kale hala sameeyo marka ma ahayn hindise uu iska keenay oo keliya xataa wuxuu ku xumeynayey counsello ama golo deegaano iyagu diidan maalintan in loo dabaaldego la siiyo dadka dhalashada oo maalin kala rabay
kaasi wuxuu ahaa xasan jaamac agaasimaha laanta afka soomaaliga ee idaacadda s b s aad waad mahadsantaha xasan waa mahadsantaha madar